kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne xalankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfayso hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa shaqala-aanta jirta iyo sida ay u saamaysay dhallinyaradeenna waxaa ila falaqaynaya martida kale ah xuseen cabdinuur oo shaqala-aan kadib ku meelmaray hal abuurkiisa qadre axmed biid oo ku shaqaysata xirfadda kaamirada iyo abuubakar shuute xuseen oo ku dhiisa shaqaysta waxay dhammaantood ka wada siman yihiin inay muddo ah ay shaqala-aan ahaayeen farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaa
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma aan halis hadhayalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag inkastoo ay hoos u dhacday heerka shaqala-aanta dalka marka loo eego sanadkii labadii kun iyo saddexdii markaas oo ay ahayd saddex iyo toban dhibic konton iyo sagaal haddana weli waa ay taagan tahay oo waxaa qiyaasaha bankiga adduunka ee sanadkii tegay ee laba kun iyo labaatan tilmaamayaan in heerka shaqala-aanta dalku gaarsiisan tahay saddex iyo toban dhibic hal shaqala-aantaasi saameynteeda taban waxaa inta badan dareemay dhalinyarada soomaaliyeed oo in ka badan toddobaatan boqolkiiba ka ah bulshada soomaaliyeed si gaara kuwa ka qalin badashay jaamacadaha dhalinyaradeenna oo aanan u diyaarsanayn qabashada shaqooyinka hooseeya amaba aanan lahayn mushaarka iyo dalka oo aanan lahayn xarumo amaba warshado waaweyn oo sameeya shaqo abuur ballaaran ayaa ka mid ah sababaha loo aanayn karo shaqala-aanta sarreysa ee weli dalka ka jirta haddaba sidee shaqala-aantaasi u saameysay dhalinyarada sababaha kale ee la tilmaami karo ee horseeday shaqala-aanta maxaa ka mida qoysaska soo barbaariyey dhalintu door ma ku leeyihiin xalka ma ku jiraa in dhalintu hal abuur la timaado oo ay ogolaadaan in shaqada ay ka bilaabaan meel hooseysa weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijkan tixanaha ah oo ay ila falaqaynayaan martida kale ah xuseen cabdinuur oo shaqala-aan kadib ku meelmaray hal abuurkiisa qadre axmed biid oo ku shaqaysata xirfadda kaamirada iyo abuukar shuute xuseen oo ku dhiisa shaqaysta dhammaan dhalintan waxay ka wada siman yihiin in in muddo ah ay ahaayeen shaqala-aan ayna dareemeen dhibaatada shaqala-aantu leedahay soo dhaweyn kadib waxaan weydiiyey sidee idiin saamaysay shaqala-aanta dalka ka jirta xuseen cabdi ayaa ku horumaraya warcelinta dhammaan waa u mahad celinayaa bahda raadiyo himilo marka ugu horeysa marka labaadna asxaabta barnaamijka igala qeybgalaysa iyagana sidoo kale waan u mahad celinayaa Ee, barnaamijka shaqo la-aanta dalka soomaaliya ka jira waxaan ka mid ahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ay saameysay si guud markii loo fiiriyana waxaan u malaynayaa dhalinyaro badan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn qaasaan magaalada muqdisho inay iyagana saameysay marka waxaan aaminsanahay haddii caqabad imaado in caqabadaas ay ku horseedi karto guul anu laakiin hadda alxamdulilah waxaan ka mid ahay dadka xoogaa kasoo gelgeshay horena usoo socday oo maanta un ku mashquulsan how laakiin hadda aanan meel la fadhinin shaqala-aanaan ahay marka ee, dabcan waad garan kartaa qof dhan oo magaalo ku nool magaalo intaan leen ku loon oo mar suwaaga hadduu bari meel uusan u shaqo tega uu- aysan jirin uusan haysanin inay caqabadaada leedahay waxa kuugu horeeya fikir kugu dhalanayo oo aad fikirayso ood is leedahay maxaa qabataa maxaa inteed ayaa ka mid ah waxyaabaha kale waxaa ka mid ah hadda wixii haddaadan adi shaqaysanaynin wax alle waxaad u baahatay inaad qof kale ay waxay noqonaysaa idin naftirkeeda caqabadaha inaad qof kale wax weydiisato inaad afarada sac ka fikirto wixaad qaban lahayd anuu caqabadaha iigu badan ay u keentay horta intaasaa ka mid ahaa alxamdulilah waana kasoo gudbay haddana waxaan ka mid ahay un dhallinyarada magaaladaas ka ororday wixii markaasi tabartooda ah rab- la la ororda baan ka mid ahay aad iyo aad qadra aan markaan aado ee, qadra dhalinyarada magaalada ku noolaa kamid tahay shaqo la-aanta ee, ka jirta magaaladan muqdisho iyo guud ahaanba dalka say kuu saameysa awalan eh, alla subxaana watacaala ayaa mahad iskale marka xiga waxaan u mahad celinayaa bahda en, himilo iyo dhammaan asxaabta barnaamijka igala qeybgalaysa waa salaamaya marka xiga magacaygu waa qadar axmed biid waxaan ka mid ahay gabdhaha en, photo video productionka ee ka shaqeeya magaalada muqdisho waxaan ka mid ahay dadkii kasoo laabtay ee qurbaha run ahaantii xilligii aan imaanayay dadka shaqo la-aanta ay saameysay aan ahaa marka aan loo fiiriyo ee, dadka muqdisho jooga boqolkiiba boqol waa dad aqoon-yahano ah jaamacado ilaa heer jaamacad dhameeye haddana mar walba qofkaa fiirisid wiil iyo gabar waa isku mid dhammaantood waa shaqo la-aan Een, xilligii aan ka maqnaa wadanka waxaan arki jiray dad badan oo maxaa la yiraahdaa waxyaabo badan soo boosti gareynaya social mediaha in magaaladu shaqo leedahay in dadku wax sameysanayaan in maalin walba wax qurux badan lasoo bandhigayo waxaan arki jiray gabdho yaryaroo fikrado la imaanaya waxaan islahaa een, markaad muqdisho u laabatid waxaad arki doontaa wax een, aan shaqaalanimada aad qorba aad ka tahay wax ka duwan oo wadankaagi ayaa ka shaqeysanaysaa markaa imaaday laakiin way i saameysay waxaan arkay in xitaa aan gaariraac aan ka waayo ilaa aan xataa shaqo ku raadsado aan waayo Een, dhibaato badan uu leedahay shaqo la-aanta magaalada ka jirto dad badan oo ani ilamidana sidaasoo kale way u saameysay Een, marka ee, boqolkiiba alxamdulilah boqol hadda shaqo la-aantii waan ka baxay waxaan la imaaday xirfad weliba aniga aan sameystay oo aan maantana ku shaqeysto dad badanna ugu faa'iideeyey in ay maxaa la yirahdaa shaqo la-aantii haysay ee uga baxaan xirfadda waxaa waaye waxay la mid tahay shaqo weyn Ee, qofkii xirfad yar sameysto waa shaqo Ee, dad oo markaas guri joogi lahaay oo wax een, wax la-aan ay haysana waxay u noqonaysaa marka shaqo Een, run ahaantii saameynta kale ee igu yeelatay waxaa ka mid ahayd in maxaa la dhahaa een, aan wax- stress aan ku qaadayo xitaa maxaa la yiraahdaa qof weyn oo shaqo u bartay oo haddana guri oo shaqo la-aan iska ah waa dareemi kartaa wuxuu dareemaya marka run ahaantii waxyaabo badanaan ku arkay Eh, waa mahadsantaa waa kugu soo laaban doonaa Eh, abubakaraa markaan siinayaa abubakar oo soo dhawow Eh, marka xigtana shaqo la-aanta ka jirta muqdisho oo hadda aad ku nooshahay iyo si guudba dalka say kuu saameysa Eh, bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ukarsho wato xuseen waa salaama dhammaan eh, bahda himilo maamulkeeda iyo shaqaalaheeda waxaan u mahadcelinaha ilaah subxaana watacaala oo barnaamijka noo suurageliyey iyo bahda eh, ila- igala qaybgalayaan barnaamijkaani Eh, runtii waa mowduuc mudan in laga hadlo oo caqabadeedan uu maanta taagan yahay mar horena sii taagnaa shaqo la-aantu waa saameyn weyn bay ku leedahay dalka gobolka banaadir iyo gobolada inta kaleba Een, ah, weliba waxaa dhibka ugu badan ku dhacay waa dhalinyarta maadaama boqolkii toddobaatan iyo shan ay dhalinyar yihiin inta hadda wax soo baranayso ama ay soo baratay inta u badan ay dhalinyarta yihiin waxaa shaqo la-aanta haysata waa ay ugu badan tahay iyagu waaye marka dhibaato xoogan bay ku haysaa dhalinyarta een, ay sababeyso arrimo badan Een, ha ahaatee aniga shaqsiyan markii loosoo laabto een, eh, saameynteeda yacni aniga waxaan ahay eh, dadka hal abuurka inta badan uu sameysto Een, saameyntaas oo xoogan iguma aysan dhicin Een, asal hore waxaan kasoo bilaabay macalinnimo aan kusoo galay waxaan ka shaqeeya hadda arrimaha humanitarianka ama bini-aadamnimo oo hadda waxaan eh, guddoomiye ka ahay hay-ad ayadaas oo ay kamid tahay waxyaalaha aniga hal abuurtay oo aana keensaday marka saas darteeda ah, saameyntaas aanan la kulmin laakiin dad badan oo asxaab ah ama wax isla soo baranay ama dhalinyartii aan naqiinay ay tahay oo saameyn xoogan ay ku hayso oo dismoraal iyo dhibaato badan ay ku dhacaysaa jirto maadaama qof dhan wax soo bartay waqti iyo lacag intuba bixiyey uu islaha dalkaada shaqo fiican aad ka heli doontaa uu shaqo markuu waayo nin weyn marka oo waxna bartay guriga jiifo Ee, dadkiina ee, maogtahay waalidkan wuxuu dulqaadanaa intaa wax baranaysay inta kale al aqal hoogaa isdhibsi badan baad dareemeysaa oo shaqsiga oo wax bartay oo maanta waxyaalo badan oo uu hooyadiisa weydiin lahaa ama aabihiisa uusan weydiin karin aa jira hadhowdii markuu wax bartay kadib marka saameyntaas xoogan way jirtaa oo ay dhalinyarta ay ku hayso Ee, waxaan rajeynaa insha allahu in laga bixi doono
Eh, xuseen aan kusoo laabtee shaqa la-aanta jirta ee dhalinyarada si gaara u taabatay maxaa sababay kula tahay kolley horta dhibkiina gaaray qeybuu ka yahay dabcan de annaga soomaaliyad aan nahay soddon sano muddo ku dhawaan hawada aada moodaa inaan kasii maqannaho de horumar uusan jirin iyadoo naftee qeyb ay ka tahay dhalinyaradana qeyb ay ka qaad- ka yihiin oo waxaa la rabaa qofka bini aadamka ah sh- meeshii uu wax ka heli karo inuu shaq- inuu ka shaqaysto laakiin uusan dhihin meel hiblaayo haddaanan ka shaqaynaynin go- joodariga ganjiifaya inuusan dhihin oo uu wixii markaasi uu la- uu noloshiisa ku maareyn karo inuu qabsado Eh, waxaa kaloo iyadoo naftirka caqabad ka imaaday eh, barbaarinta dadka anaga soomaaliyadaan nahay waktigii hore hade waxaa lagu noolaa eh, nolol baadiyaa lagu noolaa dhinaca nolol baadiya markii loo fiiriyo qof kasta hadday gabar tahayna meel baa lagu aadin jira hadduu wiil yahay meel baa lagu aadin laakiin waqtigan hadda aan joogno meesha ugu muhiimsan waxaa waaye qofkii waa la dhashay waa soo weynaaday wa- waxa ugu horeeya la dhahayo waxaa waaye in waxbarashadii way fiican tahay in la geeyo laakiin aanan la dhehaynin qofkan warsaan isaan haddii beritool weynaad mas-uuliyadda anaa ku fuulaysa waa inaad san ababintii oo qofkii howl ku ababinta inaanan la baraynin marka magaalada la joogo baadiyada laakiin markii la joogo waa qof waliba nolosha meelba kaga jira laakiin baadiyada nin weyn waxaad arkaysaa dee aan maanta haddii shaqadan oo xoogaaga kaali ku shaqaysa dilan aan shaqayn karin oo dee waad arkaysaa ana dabcan waxaan isleeyahay marka sh- dhalinyarada qeyb ay ka noqonayaan oo tusaaloo kale muqdishoaan joognaa degmadan qofka uu degan yahay naftirkeeda uusan ka warqabin wixii fursad uu ka abuuran kara inuusan war u haynin qolkaasuu kasoo baxaa kadibna meesha uu wax ka baranayo inuu tago kadibna uu gurigiisa ku noqdo laakiin se uusan afgoyo soddon kilomitr noo jirto wixii fursad u ka jirto inuusan war u haynin marka waxaa qof mar waliba muhiima marka qofka inuu asaga eh, waxaad qof kale ka raadin lahayd ka raadso laakiin inaad adigana dhinacaada kale wax u raadsato taas waa isleeyahay waxaa kaloo jira dee ma jiro qofkii du- dugsi saruu soo dhameeyey jaamacaduu dhameeyey intuu u socdaa waa su-aal taagan waaye xitaa kuwii waxbaray naftirkooda eh, ma dhahayaan qof dadka mada intaanood aada soo saarteen ugu yaraan kaalin ha la siiyo waxa loo abuuro fursadaha taa kuwa uga fiicfiican oo lesle waxbay qabsan karaan Eh, waxaa noo fudud maanta haddaan dhalinyaro nahay shay kasta ee qaali ee dunidan soo baxay inaan gadan way noo fududahay laakiin inaan shaqo abuurno way nagu adag tahay macnaha waa caqabad aan isdhihi karo eh, marka hadda magaalada joogto waxaa arkaysaa qof dhalinyaro ah uu ku imaanayo wuxuu kuleeyahay niyo waxaasi waxaasaa soo baxay intaasoo lacag joogan waan raadina laakiin haddaad tira niyo wal wax raadso oo aan wax isla abuurna markaa tira wuxuu kuleeyahay maxaan ku abuuraa haddee wixii soo baxay waxaad ku raadsatay waad haysee waxaan isla abuurano maxaad ku diisaa dabcan marka qofkana isagana caqabaduu isku noqon karaa cidda markaas uu la joogo naftirkeed caqabay ku noqon kartaa oo inay waxa qaaliga usoo gato qarash ay ku siinaysaa laakiin inuu wax abuurto qarash kuma siinaysa marka marka dhinacyo badanaa jiro laakiin dhibkaasoo dhan waxaa ugu waxaa ugu badan dib u dhicii nagu yimid soddonkii sane lasoo dhaafay ayaa ugu ugu muhiimsan ayaa ugu caqabada nooga badan noo keenay laakiinse waxaan rajeynaynaa maali maalinta kadambeysa horaa loo soo socday in laga soo bixi doono duula yidhahda
Eh, sababahaas aada sheegtay iyo kuwo kaleba waa isdul taagi doonaa Eh, qadare sababaha kuu muuqda ee is leedahay shaqa la-aanta wadanka ka jirta eh, hormuud ayay ka yihiin oo iyaga ah aa dhaliyey maxaa kamid ah Een, horta sababuhu way badan yihiin markii loo fiiriyo lambar wan leysinimada sida uu ka dhawaajiyo walaalkeen oo dadka qaarkood aysan ee korka iska saareenba in mas-uuliyaad ay sameeyaan inay shaqeeyaan ee, taas way dhalin ka- way way ka mid tahay Een, amnigoo kaleeto way ka mid tahay shaqooyinka hadda boqolkiiba sideetan ee mushaar leh oo lagu faani karo oo shaqo kuu qalanta ah waa shaqo shaqaalo dowladeed inaad tahay ama shaqaalo kambani fiican inaa u shaqaynaysid oo maanta een, shaqaalo hormuud aan ahay inaa ku faani kartid taasna ee run ahaantii ee, dhibaatada ka dhalan karta waan wada ognahay shaqaale inaad noqotid meelahaas ka shaqeeya Een, taasna w- way keeni kartaa waxyaabaha oo dadku ay shaqalaan u yihiin marka ani ahaan haddii aan fiiriyo waxaan isleeyahay een, dhanka waxaan u badin lahaa in ay xoogaa dadku ay uga baqanayaan inay shaqooyinka qaar in ay galaan inay ka doorbidaan inay guryahooda joogaan dhanka ammaanka ay isleeyihin shaqadaas haddaad geshid dhibaatadaas amay kaasoo gaartaa ama dhibaatadan xitaa ay dhacdo waalidiintu inay diidaan in in shaqo aad degmo ka heshid ama gobol aad gobolada gobolka aad ka heshid ama shaqo aad safaarad lagaaga aad ka heshid ee waalidku ku dhaho shaqadaas kama shaqeynaysa dhibaatana ma rabe gurigeyga ii joog ha ii shaqeynin ayadana dhibaatadeeda ay leedahay taasna way ka mid tahay
eh abubakaro sababaha kuu muuqda ay isleedahay shaqala-aanta dalka ka jirta waa ay dhaliyeen maxaa ka mid ah horta sababuhu aada bay u tiro badan yihiin Een, inta igu horeysayna way sheegeen inta ugu muhiimsan kow waxaan isleeyahay burburka dalka kow ka yahay yacni burburkii markuu dhacay kadib daciiftinimo oo dowladnimadii ay ku timid aanan jirin dowlad xoog leh oo wax kasta cadaadin karta taasaa waxay sababaysaa in hay-adihii internationalka oo kale waxaa laga rabay markay dalka soo galaan oo kale ay ka shaqaysanayaan een, ah, dowlad cadaadin karta markay jirto waxaa la dhihi karaa ardaydeyna ama kuweyna waxbartay boqolkiiba intaasaad qaadanaysiin oo iyagoo kale in lagu cadaadiyay kow ka tahay yacni waa taasoo kale waxay ku xiran tahay dowladnimadii oo ay xoogan tahay awood badan ay leedahay marka burburka dowladnimada ay ku dhacday kow qeybay ka tahay laba dowladan way u sabab tahay oo maxaa yeelay qorshe cad oo lagu shaqaaleysiinayo dhallinyarta waxbaratay ilaa ay haatan dowlad ay la timid ma jiraan marka qorshe ay kaga degan tahayba oo dowladda oo is leedahay oo yacni waa hal abuur baan u sameyneynaa dhallinyartii waxbaratay ama intaan saasaan u shaqaaleysiineynaa oo cad oo la qabtay ama la qabanaya aysan jirin marka taas iyadan qeybay ka tahay Eh, sidoo kale eh, dhallinyarta iyagan qeybay ka yihiin oo iyaga naftarkooda shaqa la-aanta inay dhacdo ama shaqa la-aan inay ku dhacdo koway ka yihiin waxyaalaha ay ay- ay- iyaga sabab ay ugu yihiin waxaa ka mid ah eh, marka ugu horeyso kuma dabaqayaan xirfadda shayga aad baranaysid taygaa baranaysid waa inuu uu la halmaalaa ama uu yacni aad ku dabaqdaa dalka muxuu ka qaban karaa adiga maxaad eh, soo kordhin kartaa horta kow inan taas lagu dabaqay ahayd labo waxay kaloo ahayd waa- waxay sameeyaan inta badan qofka markuu wax baranayo oo jaamacaddii uu ku jiro oo kale inuu isaga meelaha qaar si volunteer oo kale inuu ugu shaqeeyo oo meeshii ku shaqo barto een, ah, yacni iskuulaadka oo kale ama iyada ama kambiyanada caadiga oo kale si volunteer ah inuu u bilaabo beritu waxay kuu sahlaysaa meeshaan haddii lagu barto in dad meesha ay kugu bartaan hadhow saas lagugu jiito waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala kambanigan ama iskuulkan hadduu kaco volunteer a ku shaqeynaysay berit adaa lagu qaadanaa marka laakiin haddii maalmihii aad jaamacadda dheganaysay iska fadhisay maalintaa jaamacadda soo dhammaysayna aada doonaysid inaad shaqo weyn iyo mushaar fiican aada isla heshid magac iyo intaba aad isla heshid ma suurtagelayso ninka markii la yaqaana horta imow la dhihi karaa haddaadan aqoontaa leedahay iyo waxaa tahay aadan lagu aqoonin mararka qaarkii een, adigoo meelaha qaar ama si samafal ama si oo volunteer a u shaqeynaysid a waxaa ku baran kara dad dadkaasoo hadhowdii aqoontaada ay ogaan karaan iyo xirfadaada iyo waxaa tahay ay kusoo baahanayaan oo ay ku leeyihiin oo kaale waxbaro marka een, shaqada noocaas oo kale inaad ku heshid suurtagal sidoo kale in dhalinyartii nafkooda aysan la imaanaynin aragti cusub maadaama wixii waa la bartay haddii la bartayna yacni adiga inaad keensatay eed xirfad adiga aad ku shaqaysan kartid iyo hab aad u shaqaysan kartid tiina ay ka gaabiyeenna suurtagal iyadana qeyb ay ka tahay waxaa kaloo qeyb ay ka noqonaysaa jaamacadaha tayadooda oo waxbarasho oo kale oo tayada hab- hak- habka tacliinta kama hadlayne iyaga inay qorshe ka yeeshaan baxda waxbarashada jaamacadaha in lagu soo daro qeyb dadkan lagu xirfiyadeynay xirfadaha lagu baraayo oo kale marka xirfadihii cunug eh, xirfadii yaqaanadu soo baxo uu- wixiina uu uu qeyb ka noqdo boqolaal qafood oo kalena uu shaqo siin karaa isagana wuu shaqaystay iyadana eh, waxay ka mid tahay eh, asbaabaha yacni laga gaabiyey oo shaqo la-aanta keenayo ayay ka mid tahay amnigo kalena waa qeyb oo sabab waa inta badan gobollada oo kale hadda qof kama tegi karo amnigiisa uu baqaa oo shaqo fiican hadduu ka hel hataa ama hay-aadta ka hel ama noocyada kale ka hel Een, qof nafsiyan inuu u baqaana way suurtagal ama shaqada naftarkeeda inay cabso tahayna suurtagal oo shaqada shaqo dowladeeda noqon karta oo ay dalku maadaama aan inta badan lagu shaqeyn karin
nafsiyan qofka inuu iskaga baqo gobolada iyo waxaas markii la dhaho yacni tashwiish badan uu ku furan yahay marka shaqoo dhana waxaa iskugu soo aruurtay gobolka banaadir oo yacni qof kastoo intaasoo ay ku nooshahayna gobolku shaqada ka rabaa inuu ka shaqeeyo gobolka usii joogo aan magaalooyin kale aanan u bixi karin asbaab amni daro darteedii marka waxyaalahaas oo dhan waxaa sababeysaa in ay shaqo la-aanta ay imaato raadiyaha himilo f m boqollabadhibicsan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaanu ku guda jirnaa oo aan kaga hadlayno toddobaadkan shaqo la-aanta jirta iyo sida ay u saameysay dhallinyaradeenna waxaa ila falakaynaya martida kale ah xuseen cabdinuur oo shaqo la-aan kadib ku meelmaray hal abuurkiisa khadre axmed biid oo ku shaqaysata xirfadda kaamirada iyo abuubakar shuute xuseen oo qudhiisa shaqaysta waana qeybtii koowaad taxanahan oo ka kooban saddex qayb waan isku soo laaban doonaa balse marka waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabano martida
sida aragtidiina ka muuqataba shaqo la-aanta mid ay dhalinyaradu mas-uul ka yihiin iyo mid dhinacyo kale ka imaaneysa ayay noqonaysaa midka dhalinyarada ay mas-uulka ka yihiin waa isdultaagi doonaa oo si fiican u falaqeyn doonaa laakiin marka la fiiriyo dhinacan wadanka waxaa la dhahaa warshado xoogan ma laha oo ugu yaraan un wax soo saar sameyn kara marka warshadihii waaweynaa oo dalka ka maqan ma la dhihi karaa iyada naftirkeeda waxay sababeen in shaqo la-aan dhacdo ama ay xoogeysato xataa haddii ay jirto aada iyo aad waayo adduunka waxay ka mid yihiin macnaha tusaale oo kale anagu dal marsiisa markii nidaamka dowladeed uu ka burburo wax kastoo dhana baaba-ay marka waxay ka mid dhallinyarada marka waxay ka mid yihiin caqabadaha qabsaday waxaa ka mid ah dhallinyaradii soo baxday intee la aadina warshada hadday jirin oo dekeda wax soo saara aysan dekeda naflaho wax soo saara aysan jirin kaluumeysiga badda aanan laga soo saari karin beera aan wax laga qabsan karin xoolo aan la dhaqaaleysan karin oon la dhaqayn haddii la dhaqayn ay hadda sii yaraanayso micna marka meel loo jihayna male marka caasimaddii aa lasugu imaaday caasimaddii aa la wada joogaa dabcan institutionada waxbarashada iyo institutionada kala duwan dalka dhisana sanad alla keen waxay soo saarayaan intaasoo kala duwan oo dhalinyaro oo meelo kala duwan kimikada guryaha ku aroor waa haddii marka dhalinyaro isku dhalinyaradu ay iyagu naftirkooda ka fikiraan in wixii dhisnaa dib loo dayactiro laga shaqeeyo warshadihii la sameeyo wax la furo way baana laakiin de ma hadda saacan maamul amba nidaam noo dhisan aan leenahay waxaan noo qabteen inuusan jirin qof waliba uu dareemi karaa oo de qolo meelaheeda iyagu naftirku meelooda isku gaagaabinayo oo danahooda un ka shaqaystaa dalkii iska joogo dabcan laga yaabo dad iska fiican oo fiishan iyo muuqaal fiican le inay jiraan laakiin muuqaalka noo soo muuqanaya waxa waaye wixii jira waxa waaye in nin waliba danta tiis ay ugu daran tahay danta guud dabcan haddii warshada warshadaha waxaan isleeyahay meelihii ugu badnaayee dalka sideedaba nidaam hadduu jiro dhalinyarada soo baxaysa waxay helayaan jihayn in la jihey xitaa waxyaabaha aad ka fikiraysa waxaa ka mid ah in kulli hal meel lagu wadayaa dhalinyaradii dhan kii xirfad ku ficnayo uu meel kale joogo kii waxbarasho ku ficnayo uu meel kale joogo ku kaste marka dabcan iyada naftirkeeda jihayntii yaa maqan oo de jihayntii dhallinyaradii soo bixiysay in la jiheeyo jihayn la-aantaasa marka waxay keenaysaa in dhib uu yimaado dhallinyaradii ay xoogoodii iyo maskaxdoodii iyo muruqoodii ay hay meel kale ay ula weecdaan dabcan marka waxay cid noo maqan marka maba jirtay inaan annaga isu maqnaano ayay bahashu ku qurux maanto intaan annaga is aragno sidii la isu fahmi karo intay meel isla wada joogto intay meel wax ku wada qabsan in inta iga is fahmaan ay iiga yidhahdaan war maxaan isku darsan karnaa abuuri karnaa oo dabcan aniga waxaan xasuustaa mar aan saas oo kale arrimahan shaqo la-aanta mar aan hayna afar wiil ilaa afar gabdhood meelahaas camal annagoo gaarayna aantaan iskuul wada fariisano nu fikirno waxaan ku dheeri inaan subaxiina soo baxno buwaag soo qaadano iskuul kaa imaadna galabkiina guryaheenu ku noqono xal ma aha ee xal aan raadino xalka aan raadinayn muxuu noqday war xitaa si aanan waxba ku qabanayn si is uu nooga yaraato fikirka tirada badan inaan iskeena intaan ummad aruurino aan annaga wax barno ugu yaraan qofkii aaw meel hebel uu ku maqan waxay kaaga fiican tahay qofkii aa qolkuu ku jira wuu hurday kaaga fiican tahay aan wax qabanno dabcan alxamdulillah waa ku guuleysan wax badan aanu ku baran dabcan haddii qofka dhallinyarada markiiba uu rabo inuu shaqo uun horey ka qabto kadibna ay faa'iido ka soo gasho anugu ilama suurogelaysa marka soomaalida waxay tirahdaa in lasoo kufay bahashu ku fiican tahay inaad wax badan soo aragto waayo aragnimo badan aad soo yeelato de banaadira lagu dhashaa ama magaalo kalea lagu dhashaa meeshaasaa la joogaa meeshii la yaqaano waa qolkaas ilaamiga xaafaddaas laga degan yahay meel kaloo la yaqaano male marka se shaqo lagu hela waay maba jirtaba haddii lagu sheegay xitaa xirfadeed qaar ah, hadda waxaad arkaysaa qof shaqaale shaqaysa la dhahay xirfadina macnaha aana shaqayn karin maba soo baraninba hooyisiya u joogto magaaladan u jooga waa s- dabcan hadda dhallinyarada markaad fiilinayso kuwa gobolada ka imaada ee baadiyada ka yimaada iyo kuwa magaalada muqdisho jooga xitaa way kala duwan yihiin waxaa boqolkiiba ani- ta- anisaan waa aragtidaydu waay waxaa aad iyo aad markiiba eh, caqabadaha soo wajahaya amba ka falce- falcelin fiican intay ka sameyn wax ka qabsanaya kuwa gobolada ka yimaada laakiin kii muqdisho ku dhashay dee dabcan waa magac waxaa jira loo bixiyo lira hooy canjaareysii mogdo nin hooy canjaareysii ku soo barbaaray waxba anu ma malaynaya inuu soo bedelaan ilama ahan inuu isaga naftiisa u qabanaan ilama ahan Eh, hooyo canjaareysii hooyo reer ii samey hooyo dabcan hadda waxaa soo korortay hooyo bajaaj iga dabcan saasaan u malaynaa dabcan iyada naftirka shaqa buurka ka mid tahay anu marka waxaan aaminsanahay qofka markuu soo arko dhib waxbuu la iman karaa marka dhallinyarada cid kastaa waxaa waxaa fiican inay ka shaqayso meel aysan waxba ka soo gelin intay guriga fadhin leed oy howl la imaado way ka shaqayso kadibna khibraday ku baranaysaa sidoo saaxiibkay uu sheegay markaa lagu arko hataa tusaale kasoo qaad institutionada dalka ka jira hadday dowlad tahay hadday hay-ado tahay hadday wax kala tahay adoo xagga wax ka sameyna markii lagu arko waa lagu imaanaa cid unbaa ku imaanaysa tusaalo kale haddii laamigaas biyahan hadda ceelqalow fadhiya haddaan hadda maanta inaan xaaq isku dayo qof unbaa ii imaanayo ule maxaad ka- kan ugu yar maxaad ka rabtaa uu leeyahay laakiin haddaan guriga iska fadhiya cid ii imaanaysa male marka waa in guryaha in qofka is- inuu isaga iskiis usoo baxo magaal me- meeshii markaas uu ku nool yahay uu iskeeno ugu yaraan mar uu subax markuu waago bari uu wax un uu qabto camal uu sameeyo istare waxaa ka yaraanaya isla fikirkiyaa ka yaraanaya guriga hadduu ku noqdo xitaa hurdu hela dabcan qofka ilaa afar san hadduu afar derjiin afartan derbiya qolka haddaad fadhido iyagii adigaas la hadlaya marka dambe meelo kale bahasho kula aadaysaa dabcan in la tahriibaa imaanayso in waxyaabo kale lagu kaca imaanayso dabcan ani waxaan isleeyahay marka intaad meel fadhin lahayd wax un qabo dabcan taladii taasaan macnaha un muhiimadu waxa waaya inaad wax qabato cid unbaa kusoo faragelinaysa ku imaanaysa dabcan aniga waxaan arkay waxaan kasoo shaqeeyey ururo dhalinyaro oo kala duwan waxaan kasoo shaqeeyey meelo meelo aan cid ii dirsatay ay jirnaan iska aadaa mararka qaar marka wa- qofaad arkaysaa oo ku dhahaya niyo meel hebelan kuga arkay adoo hawshaas iyo hawshaas iyo hawshaas ka samaynaya ma ka shaqaysaa dabcan waa ka shaqeeyaa unbaad leeda mogtahay adigana waxaa laga yaabaa inaadan waxbana ku helin waxbana aadan ku haysanin laakiin dabcan waxaa soo baxaya xataa bulshadu waxay kaa aaminaysaa qof shaqaysana inaad tahay bulshada naftirkeeda waxay adoon shaqaba hayno misheer uusan kusoo gelin haddii guriga intaa kasoo baxdaad howl un qabato qofka amba iskuul macalinka oo ama maamulka amba he- howl hay wuxuu kaa aaminayaa qof wax qabta khibrad leh shaqaysanaya taad naftirkeeda waxaa suuragal inay kuu hiilisood ku hesho lagu yidhi, waar ninkan waa nin wax qaban kare ama qof- gabadhan gabar wax qaban kartay waxaa la siiya inay kuu keentaa suuragal dabcan marka meel fadhinta unbaa daran laakiin haddii la kaco waxbaa soo baxay anisaan aaminsanahay wanaagna loo kaco aan xumaan loo kicin oo wanaag lagu kaco wanaag laga shaqeey waxunbaa soo korraysa isle waana laga bixi karaa
ee qadra markaan kaalintaada aan fiiriye ee sabab badanaa soo sheegtay wadanka warshado waaweyn hadda kama jiraan warshadahaas waaweyn oo kaalinkoodii uu maqan yahay ma la dhihi karaa ee shaqo la-aanta iyaga naftirkooda xoojiye
sacdiyo run ahaantii taas waa kugu khilaafsanahay Een, ani ahaanteyda wadanka warshado wuu leeyahay Een, haba iska yaraadaane waxaa jira kuwa cabitaano soo saara waxaa jira kuwa joodari sameeya waxaa jira kuwa tiisho sameeya waxaa jira kuwa biyihii sameynayay Ee, xitaa waxaan arkaa hadda kuwa caagagihii same- caagadaha sameeya Een, wadankeena horta boqolkiiba sideetan horumaruu hadda uu ku tilaabsanooyaa laakiin dhibaatada jirto waxay tahay qof walba oo maanta ee, haddii maanta ee, kambanigan meeshaan laga furo oo qof mas-uul looga dhigo nin walba in adeerkiisuu geysanaya kii u xiga iyo kan ma aqoon ma leeyahay ama kan ee, heerkaas ma istaahilaa ama kan ma u baahan yahay laguma yiraahdo waxaan arkay ani dad badan oo magaalada ka shaqeeya oo dhaqaatiiro ah oo iyaga een, meel baranjiya u furan tahay ee haddana ee shaqaalo dowladeed ah oo meelo meelo kale ka shaqeynaya shirkado kale ee dowladda la shaqeynaya aanan u baahnayn aan hadda booskaas waxba aan uga baahnayn laakiin qof shaqo la-aan hayso oo gurigii joogo aqoontii u leh ku ciriirinaya ay ka galayaan booskaas Een, booskaas nin u baahan maaha nin maanta dhakhtar oo magaalada ka shaqeysanaya ee isaga goobtiisa iska leh inuu haddana ee, shaqaalo kale meel kale kasii noqdo dad kale ee u baahan oo walaalihiisana ay jiraan Een, isbitaalkiisiina uu in adeeradiisa uu keensado Ee, run ahaantii taasna sabab ay ka tahay marka een, warshadahaas iyo een, shirkadooyinkan magaalada ka jira qof walba qof in adeerkiisuu geysanaya dadkii aqoonta lahaa ee hooyooyinkii yaanyada gadaayay iyo caanaha gadaaya kusoo tiiriya tacabeeleen oo buug iyo qalin loo gadaaya maxaa maxaa u diidaya marka inuu intuu xanaaqo uu iska tahriibo uu iska baxo warshadihii yaa shaqo laga siin waaye ee isbitaaladii yaa shaqo laga siin waaye hay-adihii internationaalka ahaa oo wadanka ka shaqeynaya shaqo siin waayeen wixii uu wax kusoo bartuu shaqo ku waaye qofkii stress uu qaaday saasuu uga baxaa marka warshadahan soo kordhayo oo meesha joogaan wax faa-iido gooni ah hadda dhalinyarada magaalada joogta aqoon-yahanada ah ama jaamacadaha iyo iskuulaadka ah ay ka faa-iideen oo gooniya ma jirto qof walba in adeerkiisuu geystay dadka aan aanan dadkooda waxba sameysan karin ama maanta meel furan karin ama xubno waaweyn aanan dowladda ku lahaynin wax gooniya maku sameyn karo xubintii weynada xitaa lasii kala qiqiibna wadanka hadda abubakar warshado waaweyn oo ugu yaraan uun kun qof shaqaaleysiin kara kama jiraan marka kuwaas oo maqan xitaa ma dhihi karnaa waxay qeyb ka noqotay in shaqa la-aantu ziyaado
si guud taarto waxaan waxay salka ku hayaan weli burburkii ay salka ku haysaa sababtoo tahay burburkii markuu dhacay amni daraa timid amni daraa duu yimidna waxa weeyaan hay-adihii internationalka ahaa suuragal ma ahan ama ama dadka qaar inay maalgashtaan ama adduunka inuu maalgashto dalkao kale iyadoo amniga laga baqaayo warshadii iyo waxyaalihii waaweynaa cid marka ku dhiiran karto inta badan ma jiraan laakiin si gaar markii loo fiiriyo saameyn intay ku leeyihiin maadaama ay warshado ay maqan yihiin yacni hadda saameyn xoogan oo ay soo yacni soo kordhisay oo shaqo la-aanta ay u keenayso inta badan ma jirto sabab waxa weeyaan waxyaalo ka badanaa dalka ka jira haddaba oo ay kambaniyadii iyo hay-adihii iyo waxyaalaha kala duwana ay yihiin oo ay jiraan warshadaad inta maqanta waa wax iska yar haddana si gaar ah waxaan qabaa in dhalinyarta aqooyaanada inta badan wax badanaad warshadaha ka saameeyeen ma jiraane laakiin shaqala-aan si guud markaan ka hadlayn dhalinyarta kuwa waxbartay iyo kuwa kuwa aan waxbaranba saameynta maadaama ay ku hayso haddana waxa weeyaan waxaa inta badan yaraan lahaa kuwa aan waxbaranin oo kale aada bay u saaciideysaa warshado oo kale oo ay isaga xamaalan karaan oo caadi yadiyan aada u anfacayo qeybay ka tahay laakiin ma badna boqolkiiba intaas aysan badnayn saameynteeda waa iska yar tahay keli laakiin waxaan weli saameynta waxay xooga ku haysaa dalkii oo burbur ku jiro amni la-aan jirto aanan adduunka ku dhiiran karin in maalgashi uu ku sameeyo hal abuur kastoo imaado hal meelaa isugu wada yimaaday halkii meelaa ku tira bateen dadkii oo aan waxba haysanin wixii marka waxaa waxaa imaanayo inaanan micno badan yeelanin saa darteed marka kow waa dowladii oo aan xooganayn dowladii oo aanan baleen aan ku sameyno aanan yacni qorshe cad oo dadkan loo manage gareyn karo iyo loo habeyn karo aanan la sameynin waxyaalahaas oo dhan sababo badan badan aa jiraayo dhalinyartiina inay fadhiga kacaan oo qof walba iska hal abuur iska samaysto oo qofka dhaqaaqo runtii waxbuu hela qof aanan dhaqaaqin qof gurigaad intuu kaaga yimaado kugu yimaado kaale shaqa aan ku siiyo ku dhahay ma jirto adduunkan hadda magaalka waxaa ka jiro qofku qofka uu kasay qof qofkaana yaqaan qof qofkaana yaqaan dadka inta badan dhalinyarta waxay waxa kow ay ka hor keenaanba haddaa wax baratid dalkan qabiil waa wax laisku siiyaa yacni maadaama qabiil wax laisku siiyo wax hadda taraysa ma lahan oo kale fikir aada u xun waay aada u qaldan way weliba way jiri karaan xoogaa is-xusuleyn way jiri kartaa laakiin shaqadaani qabiil ma ahaane qofba qofka uu yaqaan waay aniga hebel aan aqaano aqoontiisa iyo kartidiisa iyo awoodiisa hebel kaleo c v keenay kuma qaadanayo waa xaqiiqa iskuul waay tusaale maamulkan iskuulkan wuu dhistay wuxuu u dhistay ardaydaani inuu inuu qanciyo kadibna uu wax ka helo macalin markaana iska hubaan keensana macalin c v keensaday beri wuxuu noqon doona aanan ogeyn marka adiga marka ugu horeysa dadka isbar oo adiga hal abuur samayso ha lagu dhaho hebelo haa waa la yaqaanaan inuu ninkaasa hataa waxaa dhicaysa nin inuu rabo inuu barnaamij samaysto shaqaalaa u qaadanayo uu ka fiirin rabo tayo war hebelaa la weydiina nio barnaamijkaas oo kale yaa ka fiican hebelaa fiican anaa fiican ma inaa mogtahay adig adoo fiican tahay gurigaada inta lagaaga imaad laguma soo qorin meel baa lagugu arkay meeshaas lagu arkaa leeyahay hebelaa ka hebelaa ku fiican nio barnaamijkaas hebeluu ku jira marka waxa weeyaan taasaa marka waxaa suurtagelinaysaa in shaqadii iyo wixii ay sii baxdo laakiin haddaa wax baratay oo adigiina meel iska jiifatay wax ma noqonaysa hataa aragti kaleoo ka duwan hataa way jirtaa oo dadka markii si kale loo fiiriyo qofkan dugsiga sar markuu ka baxo jaamacad markii ureysa ku biiri lahaa waxa ka fiican ku hor shaqo ugu raaday kadib jaamacad u raaday
baxaayi oodada oobtaygu shidan dabkaygu baxaayi oodada oobtaygu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruuga
waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal toddobaadkan intaa ayaan ku hakin barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen xuseen cabdinuur katra axmed biig iyo abubakar shuute xuseen oo dhammaantood ka mid ah dhallinyarada ku nool muqdisho muddo ay shaqo la-aan ahaayeen kadibna ku meelmaray hal abuuro ay samaysteen way ku mahadsan yihiin wakhtigooda qaaliga ah oo ay nala wadaageen intaan dib ugu kulmi doono qaybta labaad barnaamijkan oo tixano ah toddobaadka ina soo aadan haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeenan dadegay miyaydan dareemayn